weeraro mindiya loo adeegsado oo ay geysanayaan wiilal dhalinyaro soomaali ah ayaa muddooyinkan dambe kusoo badanayay dalka jarmalka oo ay ku sugan yihiin soomaali badan oo siyaabo kala duwan dalkaasi ku galay toddobaadkian toddobaadkii haddana dhammaaday amana dhaafayna nin soomaali ah ayaa toogasho ku dilay ciidama ay ku dileen ciidamada ammaanka dalkaasi kadib markii uu dhaawac mindi ah uu gaarsiiyey dhowr qof oo isugu jira ehelkiisa iyo dariskiisa sahre cidlo nur ayaa warbixintan ku eegeysa dhibaatooyinka waayahan kusoo noqnoqday jaaliyadda soomaalida ee ku nool jarmalka dacdooyinka argagaxa xale ee soomaalida jarmalka kusoo noqnoqday waayihii ugu dambeeyey waa kuwo warbaahinta dalkaasi si weyn u hadal hayso dhacdadii ugu dambeysay ayaa lagu dilay nin da-diisa lagu qiyaasay sagaal iyo soddon jeer oo muddo dheer dalkaasi ku noolaa balse maalintii salaasadii ee toddobaadkii hore weerar uu mindi u adeegsaday u geystay hooyadii xaaskiisa iyo laba qof oo ay deris ahaayeen oo la sheegay in dhammaantood dhaawac uu soo gaadhsiiyey isagana ay boolisku toogteen markii dambe cabdirashiid shariif oo ka mid a howlwadeennada arrimaha bulshada ee dalka germany islamarkaana howlaha maxkamadaha iyo xafiisyada kale ka caawiya soomaalida dalkaasi ku cusub ayaa v o a uga waramay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay baryahan dalka jarmalka soomaalida ku nool waxaa nagu soo badatay weerarka mindiyaha ama soomaalida dhexdeeda waxa isku yeesho ama dad kaleba waxa ku yeelaan laga soo bilaabo horta juun baa ugu badnayd dacdadii ugu weyneyd ee adduunka oo dhan mataqaanaa ay wada arkeen ee shooga laga qaaday nin dhallinyaro ah oo maskaxda ka xanuunsan inuu dukaan weyn oo laga dukaamaysto uu ku dhex dilay saddex qof oo islaan waayeela ku jirto lix qofna uu dhaawacay isla bishaas gudaheeda iyadana nin kaloo dadkan derbi jiifka iska ah ama mataqaanaa ee aan guryaha haysanin wiil soomaaliya ay wada deganaayeen oo isaguna madaxa qoorta uu ka jaray taasina way noogu xigtay nin isaguna isdilay oo soomaali ah oo dhallinyaro ana wuu jiray oo naftiisa isaguna dilay marka waxaad moodaa walaale waxyaabahan beryahan dambe inay aada noogu bateen waxaa kaloo iyaduna jirtay isla bishii juulaay in nin xabad lagu toogtay frankfort magaalada la yidhaahdo isaguna nin lixdan iyo afar jira intuu mindi kula orday boolisku ay joogteen iyaguna oo ay dhaawac xun u geysteen talaadadii hadda lasoo dhaafay waxaa jirtay wiil soomaali ah oo ay boolisku toogteen oo kii hadda noogu dambeeyey ahaa oo sida la sheegay ay warbaahintu sheegayso in uu laba qof oo deriska ahaa iyo xaaskiisa uu marka hore mindi ku weeraray kadibna booliska loo yeedhay kadibna booliskii hadda uu iyaga laftigoodu baaritaan ku socdo ninkaasna ay sidaa ku toogteen shan xabadoodna lagu dhuftay afar xabadood waxay kaga dhaceen lugaha iyo gacmaha laakiin hal xabad baa halkaa beerka ah kaga dhacday sida warbaahintu ay sheegayso baaritaan baana ku socda bolotikada local bolotikada gobolka ka tirsani waxay dalbadeen in baaritaan saxa la sameeyo ninkani ma ahayn bay dhaheen nin khatar ku ahaa booliska markaa tooganahayay markaa dib markii loosii baaray waxaa la ogaaday inuusan xanuun hore u qabin laakiin beryahan dambe maskaxda wax lagaga soo booday laakiin ka hor dhici mayno baaritaankii baa socda siduu markaa arrimahan dhacdooyinkan isku eg eeg ay dadka soomaalida ee dalka jarmalka degan ay u saameynaysaa runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waayo dadkan jarmalka iyo dadkan waddanka degan waxa ay akhristaan waa joornaalada iyo telefishinada iyo social mediaha markaad maalin walba subaxii soo toosteed aragto qof soomaali ah baa wax sameeyey xataa dadkii istaqaaneen baa ku weydiinahayo maxaa ku dhacay soomaalidii maxaa si ka ah yacni weydiimahaas waana la weydiiyaa laakiin waan u sharaxnaa dhibaatada soom labaatankii sane ee u dambeysay waddanka ka haysatay dadkii soo galay iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ay soo mareen adu kolleyto wixii aan ka ognahay waanu sheegnaa dadka waayna nala qaataan cabdirashiid ayaa sheegay in soomaali badan maxkamadaha lasoo taagay qaarkoodna xabsiyo dheer lagu xukumay labadii bilooda ugu dambeeyey kiis walboo dhacaa maxkamad baa marka horeba la geeyaa oo xeer ilaalintaa qofka dacwada kusoo oogta isaguna looyar buu qabsadaa oo u dooda dhinaca kale laakiin mar haddii mindi ay noqoto kiisku mindiba hadduu soo galo waxa weeye wuu culus yahay marka dad lagu xukumay baaba jiro oo waxaan ogahay bishii hore wiil soomaaliyeed oo sidaasoo kale intuu mindi ku dhuftay nin soomaali ah afar sano iyo badh la xukumay waan gartay haddii ay jirto cid baadhitaan samaysay ama ha noqoto bulshada soomaalida germany ama hay-adaha caafimaadka amaba hay-adaha dembi baadhista ma jirtaa sabab loo malaynayo wiilasha soomaaliyeed inay ku kalifayaan weeraradan midiyaha ah horta wax si toosa baaritaan u sameeyey oo mataqaanaa ama stuudio ka soo saaray ma jirto laakiin jaaliyadaha soomaalida iyo dadka soomaalida iyagaa is og dadkuna way soo kala horreeyeen waddankan sahro oo dadka inta badan joogay wacyiga jira iyo waxa jira way la socdaan dadkii dambe ee gadaal ka yimid dhibaato fara badan bay soo mareen oo dadkani aynan ogeyn jarmalkiihii xilligay soomaaliya ka soo baxeen ilaa intii ay wadan ay soo galahayeen waddamada yurub weligoodba wax wanaagsan maynan soo arag xabsiyay soo galeen jirdil bay soo galeen madax furashay soo galeen wixii markii ay halkan yimaadeen aniga siday ila tahay halkanna wixii ay doonahayeen ay ka waayeen sharcigii ku adkaaday soo dhoweyntii ay doonahayeenna ay fili ay iman weyday way isla hadleen waxayna u badan yihiin da'da da'yarta ee dhallinyarada ee inkastoo aan tira koob rasmiya lagu haynin tirada soomaalida ku nool dalka jarmalka haddana dalkaasi wuxuu waayaha noqday mid ka mida waddamada reer yurub ee gabaadka siiya qaxootiga ugu badan ee ka taga qaaradda africa iyo asia
sahre ciidlanur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay